بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب تحريم الغدر ballankii ama cahdigii oo la buriyo xaaraamnimadka uu xaaraam yahay ama xaaraamnimadkiisi uu baabkeedii yahay wa bihi qaala alimaamu raximah اllahu taعaalى xadaثana abubakr bn abi shaybata qaala xadaثana moxamed bn bishrin wa abu usamata waxadaثanii زuhayr bn xarbin wacubayd llahi bn saciidi yaعni aba qudamata sarkhasiya qaala xadaثna yaحya wahuwa اlqaطaan kulhm can cubayd اllaahi kulhm wuxuu u jeedaa waa moxamed ibn bishrin iyo abu sam oo labadii sheekhe abu bakar ah iyo yaxya اlqaطaan oo labadan sheekhe dambe muslim sheekhoodii ah saddexdaas weeye ayuu dhammaantood xadiidka waxay ka wariyeen can cubayd illaah وxadثna mحamed بn cabdالlahi بn nmayri wlfd lahu lafdiga inoo soo socdana waa sheekh afraad oo muslim xadiidka uu ka maqlay ee isagaa leh qaala xadaثna abi qaala xadaثna cubaydالlahi cubaydالlahigadna hadda waa cubaydالlahi بn cmar ibn xafs بn caasim بn cmar بn الkhadaab kolley ninka naafic ka warinaya waa isaga oo aimada qaarkoodna imaam malik oynu ognahay malik can naafic can ibni cmar in silsilatu dahaba laguba iطlaaqay barhkood baa xagga itqaanka iyo xifdiga axaadiisa naafici lahaa cubaydullaahi baaba kuba horeeya caaisha axaadiisteedana qaasim oo kale masalan dee isagu adigu marka la eego siduu macrifo uu lahaa barhkood aad bay uhoreysiiyaan taas caaisha dee toos ugama warinaya waa nin markaa itqaan badan can naaficin can ibni cumara qaala anahu qaal qaala rasuulu llahi salى اllahu alayhi wasalam إda jamc اllahu ilaahay hadduu marka uu isu keeno alأwaliina kuwa hore iyo wاlآakhiriina kuwii dambe yowma اlqiyaamati maalinta qiyaamaha oo dadkii oo dhan ba ilaahay subxaanaه watacaala markuu soo wada bixiyo kuwa horiyo kuwa dambaba yurfacu waa la kor yeelayaa likuli qaadirin ku kastoo cahdiga aan oofin jirin cahdiga burin jiray waxaa loo kor yeelayaa liwaaء calam calan baa la taagayaa oo ruuxa dabadiisa laga taagayaa cahdiga burin jiray si loogu fadeexeeyo oo xumaanta uu samayn jirayna dadka badan ee laysu wada keenay ee dhexdooda ay u shuhurowdo uguna ceeboobo oo faqiila waxaa la odhanayaa haadihi tani waa calankan la taagaya calaamadani hadratu fulani bni fulanin hebel hebel cahdi burintiisii iyo ballan burintiisii weeye taas baa la odhanaya xadaثna aburabiic الcatakiyu qaala xadaثna xamaadu qaala xadaثna ayubu xa وxadaثna cabdالlahi bn cabdالرaحman الdarimiyu qaala xadaثna cafan qaala xadaثna skr bnu juwayriyata kilaahumaa can naaficin imikana waa naafic markii hore cubaydالlaahi baa ka warinayey dadkii cubaydullaahi kasii warinayayna waa taa dee afar ka midaya aan soo aragnay maanta xadiidka naafic baa laga warinayaayo cubaydullaahi dad la siman baa halkan inoogu sugan waa ayubu sakhtiyaani iyo sakhr bnu juwayriya labadoodaas baa si cubaydullaahi riwaayadii hore uga wari looga uu naafic ugaba wariyay maanta naafic kaba warinayo kilaahumaa labadaasi u jeedaa can naaficin عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بhذا الحديث وxdثna يحيى بن أيوب وqتيبة وبن حجر عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن ديناr أنه سمع maantana ناaفع meeshii ma joogay عبد الله بن ديناr waa أصxaabtii iبن cمر buu ka mid yahay waa nin iبن markaa ناaفع imika la wadaagsaday xadيiثkii أنه سمع عبد الله بن عمر يقول قال رsuل اللhi صلى الله عليه وسلم إن الغاadرa kacahdiga buriya balنka buriya ينصب الlahu ilaahay wuxuu u taagayaa lahu isaga لواءa clن يوم القiyaaمaةi maalinta قiyaamaha fayuqaaل waxa la odhan أlاa haadihi غadرة فuلان waa alaa hooyaay haadihi tani waa calaamadan la taagay kadratu fulaanin hebel cahdi burintiisii weeye waa arrinka waa cahdigii uu burin jiray hebel iyo khiyaamadiisi iyo wixii uu kuba kici jiray duruqda xadiidka cabdullaahi baan israacinaya walow dhowr saxaabina ay noo dambeeyaan oo xadiidkan waa isla asxaab kalea la wadaagsatay ibnu cumar haddaan mid sharaxno in lafti cusub inagu yimaado mooye wax kaleo uma baahnin markaa saddexda saxaabiya ka dambeeya isaga xadaثnي xrmlة بن yaحyى qال أخbarnا بن وهb qال أخbarnيi يuنس عن بن شhهاaب عن xمزة وصاlm waa xمزة iyo sاlm بنy cabdاللahi oo ilma cabdاللahi بن cمرa أنa cabdاللahi بن cمرa qاala samictu رasuul الlahi صلى الlه عليه وsلم yqul xaalu ku qowlayo لkuli qaadiri mid kastoo ballanka buriya iyo cahdiga liwaa-un calam baa u sugnaaday yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaayoo dee agtiisa ama dabadiisa inta laga taago weliba hadalkaa hore la odhan dadkii iyadoo taa la ogeysiinayo bal dhowr xadiis oo kale ay noo dambeeyo laakiin macnahan un bay ku wada imanayaan allahuma ziyaado xadiidka abu saciid alkhudri ayaan in ziyaado ah kuba arki doonaa kelimaad iyaga markaasna xadiidka ama kelimana xadiidka cabdullahi ibni mascuud waan kuba arki doonaa ziyaado ah laakiin ziyaado waxay ku sugan tahay xadiidka abu saciid alkhudri waana waxaan la qabayn doono bal xadiidka horta alliwa waa calanka khaasatan waa calanka weyn bay alliwa yidhaahaan oo inta badanna ninkan ciidanka wata ayaa sidii jiray ama looba sidii jiro agtiisa iyo halka uu joogo calaamo lagu garto uu u ahaaba waxaanay soo naqliyeen carab maxaafishooda waaweyn ay isugu yimaadaan dadkay waxaa ku ogaadaan calan noocaasa inay u taagi jireen oo dee si ay uguba ceebeeyaan bal markaa rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh xadiidka isagoo dee xumida qadrigu leeyahay iyo xaaraamnimadkiisa iyo ruuxaas dee sa adduunyaba haddii taa lagu barto dee waa ruux ceebaysan ee aakhirana bal cadaabun aan laguma daynayna fadeexo calaa ru'uusi lashaad lagu fadeexaynayo ayaa wuxuu inoo sheegay caalam in la taagi doono iyadoo weliba sanna la odhanayo lagu dhawaaqayo dadkiina laba ogeysiinayo alqaadirkana waxay kuga fasireen de waa cahdi burinuune suu shaarixu leeyahay aladii yuwaacidu calaa amrin walaa yafi bih dee kollay qadrigu u kala weynaanayaa waana inoo soo socota kuwa ugu waaweyn bal matalan haddaba waa ruuxa ama dee ka ballan buu gelayaa cid buu cahdi la gelayaa cahdigii ma oofinayo bal kaasba weeye kollayna waa kala dee jurmi iyo dhibta ka ratimaysa marka la eego qadrigu waa kala weynaanaya bal taas baa imika qaadirku yahay markaa ninkii madaxdaa wixii uu dee dadkiisii iyo shacabkiisii ugu ballan qaaday hadduu kaba baxo cid kale oo ama xukuumado iyo dowlado kale ah wixii cahdi iyo sulx iyo heshiisuu la galay hadduu kaba baxo ciddii bal matalan raciyada ahayd hadday iyagoo dee baycadii iyo cahdigii laba galay madaxay kasoo horjeestaan oo iyaguna ay bal matalan taa laba yimaadaan oo baycadiisii qadrigaa kulaba yimaadaan in dadka dhexdooda wixii bal matalan ruux ku aaminay ood magangelisay ruuxu hadduu waxyeeloon saa bal matalan dee in ikhfaarkii aynu xalay soo marnay umuurahaasi dhacaan dee waxyaala badan bay kuba yimaadaane laakiin qadriga xaaraamnimadkiisa iyo inuu dembi aada u foolxun yahay ayaa axaadiisa inooguma sugan bal wixii kalena insha allahu tacaala xadiidka way inoo sii socon doonaanoba duruqdan iska wada gaadhaynaa in yaroo hadal ah oo uu markaa sharaxa inoogu suganna markaasaan soo naqlin doonaa وxadثna mحamed بن المثنى وبن بشhاar qال xadثna بن أbي عadiyin xا وxadثnي بشر بن khالد qال أخbarna محamed yعnي بن جaعفr kilahma عan شhuعبة dadku dad aynu soo wada aragno weliba kitaabka kusoo noqnoqdana weeye marka iبn abi cadi oo mحamed iبn ibrahim iبn cadi saynu soo maray iبn abi cadi ah waa isag waa ina ibrahim e iyo mحamed iبn jaعfar oo wundar ninkii loo yaqaanay ah labadoodaasa xadiidka shucbo ka wada wariyey shucbana waa kanoo can sulaymaana can abi waa'ilin can cabdillaahi sulaymaanku waa acmash waanu soo socdaa isagoo laqabkiisa laga cabiray riwaayada dambe abu wa shaqiiq ibnu sarama isagoo magaciisa laga cabiray kunyada bedelkeedna way noo dambaysaa can cabdillaahi cabdillaahiguna kollay daabit culimmadu ay markaa cabdillaahi uun sanadka uu keligii yimaado ay culimmadu ku kala soocaan baa jirto dee halkan markii almuttafiq almuftariq iyo meelahaasi ay joogaanna ay soo qaataan oo ah sanadkaa la eegayaayo sanadkan waa saxaabi cabdullaahina waa la idlaaqay oo ujeeddadu hayra mansuub buu ku yimi isagoo nasabkiisa iyo laba sheegin ee lagu kaaftoomay cabdullaahi hadduu sanadku sanad reer madiine ay yahay cabdullaahigaas waa cabdullaahi ibni cumar sanadku hadduu sanad reer madiine ay yahay cabdullaahi ibni cumar buu noqonaya oo sanadkii hore cabdullahi ibnu dinaar iyo naafic iyo qolooyinkaasi wa dee cabdullahi ibni cumar inooguma sugnayd suuradaasoo kale dee meel baa inoo dambaysaba oona la arkayna casharka caawa kuba aragne haddii taa la idlaaqo sanadka madaniya waa ibnu cumar laakiin sanadku hadduu sanad reer kuufa a yahay reer kuufa yahay cabdullaahi waa cabdullahi ibni mascuud oo sanadku hadduu kuufiya sanadkan haynana waa reer kuufa sulayman acmash waa kuufa oo abuwaali waa kuufo sanadka kole hadduu kuufi yahay cabdullaahiga la idlaaqaya waa cabdullahi ibni mascuud adigu hadduu basre yahay bay yidhaahaan ibnu cabaas weeye waayo kol buu waari ka ahaa walow markii dambe dee maka iyo taasba uu degay oo ibnu cabaas bay halkaa idhan masr iyo taa hadduu yahayna de waxa bay idhahan de kollay sanadka makigaana ibnu cabaas waa gelayahay de waa ibnu cumar bay dha me ibnu camrin bay idhaahaan bal waxa weeye maka waa sanad kuufiyaan hayna waa cabdullahi ibni mascuud can الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam qaala anahu qaal likuli gaadirin ku kastoo cahdi buriya liwaaun yowma alqiyaamati calan baa u sugnaaday maalinta qiyaamaha loo taagayo oo yuqaalu waxaa la odhanayaa haadihi kadratu fulanin hebel cahdi burintiisii weeye cahdigii uu burinayay calaamadiisii weeye وxadثna isxaaq بن ibrahim qaal aخbarana ndr بن shumayr xa وxadثnii cubaydاللahi بن سacيidi qaala xadثna cabdالرaحman جamيعا can shبc cubaydالlahi بن سacيid wa abu qudamata sarkasi xalayna waan soo haynay sheeka mslim baan leeyahay marka uu yahay dee kuwo kalean waan soo aragnay caawatan cubaydالlahi بn cmar aan hayno aadna labada صaxiixba way iguba badan yihiin oo dee malaa intay iyagu wada leeyihiine magaca laguba idlaaqay ilaa kob iyo labaatan bay gaadhsiiyaan koob iyo labaatan waa inta labadooduba ay wada leeyihiin cubaydullahi midba meel dee u galaba sanadka ka galaba bukhaarina lix u gaaraa jirta muslimna lix u gaara ilaa saddexiyo soddon bay markaa cubaydullahi ay tegayaan waxa saxiixeyn kuba sugan lix ay iyo lix ay kala leeyihiin iyo koob iyo labaatan adigu muttafaq ah oo dee laakiin dee waa sheekhyadooda laga bilaabo ilaa laga gaadhayo dee taabiciintii weeye taabiciinta bal maya dee cubaydullahi ibn cadiy ibn alkhiyaar oo kale de waxa weeyaan ru'yuu leeyahay bal markaasi wuxuu yihi qaala xadaثna cabdالرaحman wa cabdiلرaحman ibn mahdi جamيعا can shucbata marka nadr bnu shumayr iyo cabdالرaحman ibn mahdi baa xadiidka shucbo ka warinaya fi hada اisnaad cibaaradana bi hada اisnaad iyo fi hada اisnaad in badan baynu soo aragnay bi hada اisnaadi baana badan oo kolley fiidana bimacnaa ba baan kaba dhigayna waa isnaadkan oo fidu maanta bimacna alba weeye oo bihada isnaadi isnaadkaasoo ee waa shucbo ciddii ka dambeysay sulayman can abi wail can cabdillaahi walaysa fi xadiidi cabdالraحman lakin cabdالraحman ibnu mahdi xadiidkiisa kuma sugnaa yuqaalu hadihi kadratu fulanin ee sia xadiidkii ibnu cumar riwaayadii u dambeysay ee xamse iyo salim ay warinayeen likuli qaadirin liwaaun yowma alqiyaama ayaa lafdigii aynu soo maray ee gundar iyo ama moxamed ibnu jacfar iyo ibnu abi cadi ay shucbo ka wada wariyeen ee xadiidkan ibnu mascuud ahaa iyo lafdigaasi isku mid weeye riwaayada cabdiraxmaan ibnu mahdi can shucbana la mid weeye taa hore ee waxaa la dheer hadihi kadratu fulanin mayn waxa weeyaan riwaayada moxamed ibnu jacfar iyo hadihi kadratu fulan way ku jirtay tan cabdiraxmaan ibnu mahdi unbaa lamida tii cabdillahi ibnu cumar ee xamse iyo salim ay warinayeen وxadثna abubكر بن أbي شhayبة qال xadثna yaحyى بن آdم عن يزيد بن cabdالعaزيز عن الأعmش عن شhقيq عن cabdاللahi أcmش markii hore sulayman buu ka cabiray waa kan lqbkii shaqيqna abu wail buu ka cabiray waa kan magaciisii waa labada يزيد بن cabdالعaزيزna hadalkii shucbe ayuu kuba sugan yahay waa nin isaga dabaqadiisuna waa atbaacu taabiciintii waana nin ثiqa weeyo cabdالعaزيز يزيد بن cabdالعaزيز iبن السiyah ayay yidhaahaan magaciisa siyah oo hay ugu dambayso laydha waa lafti farisi ama magac farisi bimacna aswad weeye kolley kitaabkeenana xadiidkan buu ku leeyahay wax kale kuma laha yaziidkani zayd ibn cabdilcaziiz can cabdillaahi qaala bukhaarina waxaa la yidhaha xadiis buu ku leeyahay isagana keliyaha can cabdillaahi qaala qaala rasuulu llahi salى اllahu عalayhi wasalam likuli gaadirin liwaaءn ywma alqiyaamati yucrafu bihi waa kelimadan lahayn xadiiska ibnu mascuud bay ku sugnaan lagu garanayo liwahaas iyo calankaas oo yucrafu bihi isaga lagu garanayo dee si uu u ceeboobo loo fadeexeeyo oo yuqaalu waxaa la odhanayaa haadihi gadratu fulanin hebel cahdi burintiisii weeye kollay lafdigan kadra waa kan inagu soo noqnoqda malaa weliba ayn kollay waa intan xadiidkan cabdullahi ibni cumar iyo xadiidkan cabdullahi ibni mascuuda lafdigan qadra waana in dee facla waxay u timaadaa marada ama waa masdaru mara oo haddii la yidhaha imaka akala aklatan mar buu wax cunay weeyaano waa masdar maro oo dee hadduu mar qadeeyo ama casheeyo aklatan baa la odhan jalasa jalsatanna waa fadhiisi mara ayuu fadhiistay marka in qadrana in imaka halkan mare ayaa lagaba cabirayo macnaa calankani calaamo ayuu qadradiisii u yaho waana lagu fadeexaynaya waana lagu ceebeynayaayo xataa qadradiisaasi haddii dee khaasatan waa ahli burinta weyn oo kale dhibta weyn leeya hadday mar keliya xataa kasoo fusho aanu markii hore taasi wuxuu badsadayba aanay ahayn ee fadeexadan iyo ceebeyntan waa ku mudanaya bal taasba weeye xadaثna mحamed بn المصنى وcubayd لlahi بn سacيidi qaala cubayd لlahi بn سacيid markii dhaweydna waa kii sanadkii hore lakin waxaan arkayna caawa iyadoo صaxaabo kala duwan axaadiistii wariyeen cabdالlahi بn cmar iyo cabdالlahi بn mascuud iyo bal xadiidka inoo bilaabmayo anas iyo haddana dadka warinaya ruwaadii ahaa imika shucb oo kale sanadka ibn mascuud waa ku sugan yahay sanadkana waa ku sugan yahay anas oo kale wuxuu geli doonaa sanadka xadiidka abu saciid اlkhudri waa geli doonaa bal masalan raggan kale dee ka sukeeyena waa saas oo kale way gelayaano bal dee waa xifdigoodii iyo itqaankoodii badnaa iyadoo alfaadu ay aada isugu dhow yihiin ama ay isku mid yihiin saxaabadii ay kala duwan tahay asaaniidoodii saxaabada dee kasoo naqlisan ay kala duwan tahay raggi iyagoo axaadiisa ayay dee wada wariyey haddana kala soocayeeno mid kastaba gaarkiisi uhayeeno sanadna aanu sanad ka gelahayn sanadna aanu sanad kaba gelahayn oo imika shucb oo kale dee xadiidka cabdالlahi بn mascuud sanad buu ku wariyey kan anas sanad buu ku warinaya ka kale abu ibn ma abu saciid sanad buu ku warinaya lafdigu waa isku mid lafdigu waa isku mid ee asaniidi haddana waxaas oo dhan iyagoon in badani waxba u qornayn bay dee umuurahaas itqaanka iyo xifdiga iyo dabdiga badan bay lahaayeen allaha ka raali ahaadeen wuxuu markaa qaala labadan sheekhe muslim ba waxay yidhaaheen xadaثna cabdالرaحman بn mahdiyin waa imaamkii calamka ahaa can shucbata can haabiti can anasi qala anahu qaal qaala rasuulu الlahi salى الlahu عalayhi wasalam likuli gaadirin mid kasta oo cahdi buriya liwaaءn calam baa u sugnaaday ywma اlqiyaamati yucrafu bihi lafdiga ninkii ibnu mascuudna waa inoogu sugnaa ficilkan calankaasoo isaga loo taagayo oo halka laga taagayana xadiidka abu saciid bay inoogu imane lagu garanayo xadaثna mحamed ibn الmusanى وcubayd لlahi بn saciidi markii horena waa kuwan aynu soo aragnay xadiidka inoo bilaabmayana maha anas xadiidkiya waa xadiid kale muslim iyagiina waa ka wariyey sida dee alfaad riwaayaatkan ba ragga horena waa ka wariyey qaala xadaثna cabdالرaحman cabdالرaحmanku waa imaamkii weynaa jaliilka cabdالرaحman ibn mahdi hore aynu dee kitaabka in badan usoo aragnay marka la eego isagiyo ninkan caawaba aynu haynay yaxya alqabطaan ee saaxiibkii ahaa qarinkiisa ahaa sanadna ay wada dhinteen marka la eego dabaqada waa labadoodii imaam weeye bal marka la eego ahlaljarxi watacdiil dabaqadoodii waa labada ugu horeeya ee uguba mudan walow dee lagu tilmaamay yaxya alqabdaan inuu aada u adadeg yahay oo adnaa dee kolkol wax yar oo saas basiida ruuxii uu ku daciifiyo cabdiraxmaanna uu yahay nin muctadila oo hadduu dee yaxya ninkii daciifiyon cabdiraxmaan ku waafaqin dee dacfigiisii laguma degdegayo waa nintaasa waxa weeye waa laba nin oo marka la eego dabaqadaasi iyo cahdigoodii waa labadii imaame halkaas bal uu kaba cabiro dahabi risaalo uu leeyahay ayuu kaba cabira markuu iyaga soo gaadhay isagoo dadka ahljarxi watacdiil ama dikru man yuctamadu qowlu fi ljarxi watacdiil baa cunwaanka risaaladu yahay dadkii buu soo tiriyey saxaabadii laga soo bilaabo ilaa dee uu qarnigiisii soo gaadhsiiyey ayuu dee soo tiriyay markuu iyaga halkaas soo gaadhay ayuu idhahaa dee ninkay dhaawacaan buu ka cabiray jaraxaha ay daciifiyaan isagoo dhaaranayu leeya wallahi laa yakaadu yandamiru jurxu hadday isku waafaqaan weeye uma dhowaanayo in nabarkiisaasi bogsado ujeedada ninkay daciifiyeen hadhow cid kale oo dee tawfiiqiso ku kamoo laydhaa ninkaasi khalaas waa ka baxay sharxigii ma jirto uma dhowaanayo buu leeyahy dhaawaca ay gaadhsiiyeen inuu kaga bogsado nabarkiisaasi waa herkay waa labada imaam haddaba wuxuu hi cbdiلرحman xadaثna شhucbaة عan khulaydi عan abi nadrةa عan abi saعيidi عan النabiy slى الlahu عalيه waslم qaal anahu qaal khulayd baa arageena ku cusub caawa khulayd ibnu jacfar baa la yidhaahaa in kale waana nin hiqa ah isna atbaacu taabiciintii kaba mid ah in isagu axaadiis ogde maanta aynoogu horeysay laakiin laba xadiisna way u dambeeyaan waana hiqa wala xafidaanu hiqanimadaa gaadhsiin adugu bal waa nin hiqa aho in waana axaadiis kale ama laba xadiis oo kalea dambeeya waa saddexo imaka maaha caawa un isaga kuma joogno ama kuma dee dhaafayno caawa walow laakiin hore iyada umaynaan soo arage imaka horeysay axaadiisiisa can abi saciidin can الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam qaal anahu qaal likuli kaadirin liwaa-un calan baa u sugnaaday weyn oo dheer oo cindastihi dabadiisa agteeda halkaa dabadiisa ayaa lagu taagayaa calankii waana calan dheer saraa loo qaadayaa dee waxaana la odhanayaa hadalkaas haadihi kadratu fulan iyadoo dadkiina la maqashiinayo ay arkayaana yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha xadaثna زhيr بن xرb qala xadaثna cabdالصmd بn بn cabdالwariث qala xadaثna الmsنr بن الrayan isaguna waa nin atbaacu taabiciintii kamida waana nin hiqa ah kolley xadiis labaadna waa leeye oo dambeeye kana waa leeye waa labada xadiis uu muslimkuba leeyahay waayo hore umaynaan soo arag lakiin xadiis baa u dambeeye weliba khulayd ay xadiis ay ku wada jiraan khulayd ba xadiis la dheeraanaye قال xdثna أbو نضرة عن أbي سعيد qال أنه qال qال رsuuل الlhi صلى الله عليه وسلم لكuلi غاadr لواء يوم القiyaaمaةi maxaa xadiiثka أbو سعيد زiyaada inooguma timi يurفacu waa la kor yeelayaa oo calankaa lah lilغاadiri بqadri qadrihi waa kolba qadarka cahdi burintiisaasi ay tahay oo calanku isku dee ma aha un dherar ma noqonayo dadkii inay hadday cahdigii wada buriyaan ay sifadaa wada leeyihiin way kala badsadeen ninba inta cahdi burintiisaas iyo ballan burintiisaas ama ballankaa uu ka baxaya ee ahayd ay gaadhsiisnayd ayaa calankana dherarkiisa uu noqonayaayo hadday qadradiisu mid aada iyo aada u weyn ahayd dee calan aada u sarreeyaa loo taagi kii kale ee ka yar hooseeyeyna uu ka yar waabsanaan calankiisaas wey waa si loogu gorto oo ay u arkaan cid dhow iyo cid dheerba dadkaa meeshaa la ysugu wada keenay ay u muuqato maxaana la odhanayaa mde waa taa hadalkii hore oo haadihi qadratu fulan marka rasuulka ilaahay baa wuxuu ihi salawaat ullahi wasalaamu caleyh alaadi waa tii litambiih ama istiftaax un ahayd walaa kaadira mid cahdi buriyaa ma jiro oo acdamu uga weyn qadran xagga cahdi burinta ama ballanka baxa min amiiri caamatin amiir guud waa boqorkii madaxweynihii oo ninkaa cid ka sarraysa aanay jirin ruuxaas ee qadrigiisa isaga ka imanaya dhibtiisa iyo dararkiisa ayaa badan bal markaa nin kaadira oo cahdi iyo ballan kaba baxay ama ballankiisii buriyey oo xagga marka leega qadrigiisu uu ka fool xun yahay kana wen yahay amiirkaa guud ma jira ayaa rasuulka ilah yihi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh bal axaadiistii kolley way inoo dhamaatay baabka waan si wada raacinay axaadiisna guud ahaan waxay inoogu sugan un khiladu taxriimi alkadri suu sharaxbay inoogu sugan kadriga ama cahdigii oo la buriyo ballankii oon la oofin cahdi iyo heshiis dad lala galay oo laga baxo xaaraamnimadka uu xaaraam yahay inuu aada iyo aada u adag yahay welibana xadiidkan imaka abu saciid ee inoo dambeeyey haddii uu arrinkaasi kasoo fulo wilaayada guud ruuxa leh taasna way kaba sii daran tahay waxaanu sheekhu ku tacliiliyataa haddii dee ninkii madaxweyneha ama boqorka ama cid ka sarreysa aanu jirin cahdi uu cid la galay uu kaba baxo bararkaasi dad aada iyo aada u badan buu gaadhayaa oo uu ka barar badan yahay shaksi caadiya oo cahdigiisii buriyey ama ruuxu ammaan siiyey magangeliyey dilay oo kale iyo ama khiyaansaday waa ka wen yahay isaga dararka kaba imanaya taasi waa mid jaanib kastana jaanib kalena waxaa dhici karta ruuxii caadiga ahaa hadduu cahdigii ka baxo waxyaalo ku kalifayba inay jiraan isaga inay cid ka sarreysaa ma jirte in inuu oofiyana wixii awood buu u leeyahay oo wuxuu ku qasban yahay oo ama la yidhaho waxaasaa ku kelifay waxaasaa ku xambaaray taasi maba jirto sida dee xadiidkii in rasuulka ilaahay qolooyinkii aan ilaahayba la hadlahayneen u naxariisanayn xaggoodana eegahayn wuxuu kuba dhalay saddexdaa almeliku lkadaab waa boqor been badan oo sababta waxa weeyaan dee ruuxan kale hadduu been sheego waxaabuu isleeyahay beentii malaa badbaadaa kugu sugan oo runtii dhib baa kaaga imanaysa isagu wuxuu ka baqdaa maba jirto oo dee markaa waa isagoo markaa beenun ku talagalay baa arrintiisu noqonaysaa bal taas bay noqonaysaa in oo saasuu dee tii kale ugaba weye xadiidka ibnu cumarna kollay sabab buu lahaa ee sababta ma aha xaggii rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh ee ibnu cumar sheegitaankiisii uu sheegay xadiidkii uu wariyey oo waktigii adigu dee mucaawiya dhintay ee yaziid ibnu mucaawiyana lala mubaayacooday beycadiisii dad baa diiday oo dadkii ka baxay ee bal kasoo horjeestay waxaa kamid ahaa cabdullaahi ibnu zubayr ibnu zubayr markii dambe maka ayuu tegey reer madiinaha markii dambe waxaa dhacay inay iyaguna ku kaceen cumaashii iyadu iyo dadkii reer bani umaye u joogay ama yaziid iyo ee ay magaaladiiba kaba saareen markaas baa waxaa dhacday inuu cabdullaahi ibnu cumar ururiyey dadkiisii ama mawaalidiisii ha noqdeen ama dadkiisii haba noqdeen oo yihi ninkan dee waxaynu la gallay beyc calaa beyc waxaan kula mubaayaconay calaa beyc illaahi warasuuli lafdiga bukhaari ama dee bukhaari bay sababta kusugan tahay ama beycat illahi warasuuli si alfaad barhkood kuba wariyaan dee waxa weeye mana ogi anigu qadri ka weyn waa dee xadiidku markaa wariyey dee arrin saasa ama cid inta lala mubaayacoodo haddana laga hor yimaado wax ka weyn ma ogiye imakaba dee isira iyagu u digayaayo ruuxii badnaa waxyaalahan dhex gale ama beycadiisa buriyo oo kale waa maalintaas markaasa isugu keen dambaynaysa oo kala tageeni manaa taasi waxay noqonaysaa shay aanu ku kala guurno aan ku kala hadhno manaa dadkiisiba waa hadalkaa ibnu cumar uu isagu markaa waxa ay tahay sida qaadiciyaad iyo imaka halkan yidhaahaan in laba macnoba bal walow ay mid doortaan waxaan leenahay labadaba wuu keenaya xadiidku wuu ka caamsan yahay midi waxa weeye dee kol haddii tan la isagaba digayo weliba xadiidka intiisa dambe ninkii madaxda ahaa baa loo diidayaa lagana nahyaya cuhuddii iyo ballanqaadadii uu raciyadiisii laba galay ama haddii dawlado kale sida kufaartii iyo gaarku haddii sulxi lala galo haddii cahdi lala galo inuu waxa weeyaan khiyaansado oo uu buriyo waa mid arrin kalena weeye oo ruuxu hadduu dee madax yahay ammaanuu qaaday xilbuu qaado mas-uuliyaa saaran oo dee waa taas oo isaga walow dee kul kullukum raacin wakullukum mas-uulun can raciyati alimaamu raacin waa kii oo isagu kuba bilaabay mas-uuliye weyn baa saaranoo ammaanaa saaran qaaditaankan uu qaadina wuxuu islaasimiyey inuu uqumayo ilaalinayo haddii bal matalan markaa uu khiyaansado ammaanadiisii iyadna qadri bay noqonaysaa oo ama dadkii u dhimrin waayo u naxariisan waayo bal markaa taasna cahdigii oo buriyey noqon bal taasi iyadu waa mid xadiiskuna uu keenaya arrinta labaadna dee saa ibnu cumarba imika xadiidka uu soo qaatay dadkii raciyada ahaa ee beece iyo cid madaxa beece laba galay inay iyagii qadri laba yimaadaan oy hadhow iyagii kasoo horjeestaan iyada taasna fitan badan oo dhibteedii aan la qaban karayn lana joojin karayn xadna aan yeelanayn baa kaba imanayso iyagiina nahyi bay utao labaduba waa qadri bay noqonayaan xadiidkuna walow ta hore ay horreysiyaan labadaba waa inoo shamlinaya ee taasan kuma koobnee ciddii cid kale heshiis la gashay wax la gashay cahdi laba gashay ee cahdigii burisana xadiidku u wada keenayaayo taas oo kale saxib almufhim ba wuxuu yidhaha markuu sheegaya taa qadriga xataa dadkaa kale iyo gaalaa lala gelaya ama sulxi ama heshiis oo kale laga baxoo kale taasi gees kalena waxay keenaysaa islaamkii bay dhib weyn u keenaysaayo dee waxaa loo arkayaa dadkii madaxda ee muslimiinta markay cuhuuddii ilaalin waayaan dad la aaminay inaanay ahayn oo markaasa halkaa maxaa dhib ka soo gaadhay in diintii laguba ceebeeyo eeg diintii lagu ceebeeyo la yidhaha diintoodii baa wataa soo wataa gees kalena ciddii xataa islaamka soo geli lahayd ay taasi caqabo kaba noqoto marka ficiladaa xun laba yimaado oo manaa qadrigu dee kolley waa cid qadri wixii alle cahdigii iyo ballankii iyo sulxigii la galay iyo wixii iyadii oon laba oofin arrintu taas ayaa dee xadiidku kolley inoo wada keenayaaba oo waxyaalahaas oo dhan ba uu inoo shamlinaya dee xaramnimidkiis iyo waa taa heerku gaadhsay inaan aragnayn xagga marka lafdigan la eege haadihi qadratu fulan ibni fulanin hebel hebel laga yaabo dee dadka laga yaaba caamada dhexdooda haba noqoto iyo maha dee wax cilmiye in la yidhaaho maalinta qiyaamaha dadka hooyadood baa loogu yeedhaayo aabahood iyo waxyaala looguma yeedho tala kale xadiidka taa inoogu sugan qadratu fulan ibnu fulan ayaa la odhanaya maya fulan ibnu fulan e adigu taasi maaha de wax asaas le maaha taasi baabu jawaazi lkhidaaci fi lxarb khiyaamadii iyo xeeladii bal xarbiga iyo dagaal markay noqotee la dagaalamayo khiyaamadii ama xeeladii dee laisxeelaynaye dee makri iyo wixii la kari kare ee khiyaamo ah ee iyadu waa qeyb dagaal ka mida bal iyadaaba uguba ahamsan oo ruuxii waxaabay kaba furan kartaa dee dagaalkii muwaajahadii bal taasay dee adowgiisii baaba kuba jabi kara taas banaanideedii bu baabkeed yahay وxdثna علي بن حجر السعدي وعمر الناqd وزهير بن حرب ولفظ لعلي وزهير qال علي أخبرنا وqال الآخران xdثna سفyان سفyاn kley inagama de qarsoono waa ina cuyayna lfdigana labada clي iyo زهير baa le سفyاn wuxuu hi qاaل سفyاn ba wuxuu hi سمعa cمر جابرا سمعa uu mqلay cمر cمر بن ديناr جابرا جابر بن عبداللahi يqul xaalu ku qowlayo qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay wuxuu yihi alxarbu dagaalku khadcatun khiyaamo weeye waa dagid la istago xelo annaba xarbada inteeda badan iyo dagaalka intiisa badan isagaa shajaacadii iyo geesinimadii iyo wixii kale iyo kaba horeeyo khadcatun baa lafdiga luqada waan kusoo laabmi doonaa khadcatun baan aqriyey walow khudcatun iyo xarakaysantahay xadathna moxamed ibn cabdiraxmaan ibn sahm قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال أنه قال قال رsuل اللhi صلى الله عليه وسلم markaas n uguba wariyay xadيثku inaan صحيفadii ahayn bu inoo tilmaamaya tan waayo hada ma taas waa ti aynu siqadii u arki jiray uu ku warin jiray axaadiistii hamaam abi hurayre kaba warinaya صaحيفada kuma sugnayd qala qala رasuل اللhi صلى الله عليه وسلم alxaqu dagaalku khadcatun khiyaamo iyo xeelo weeye taas bui bal horta lafdigan khadca waliba intaa in ka badanna way soo naqliyeeno saddex luqo aada u shuhroobay waayo balaa labada luqood kale waanay mashhuur ahayn marka ayaa kuba sugan oo waa iyadoo la yidhaah khadcatun iyo iyadoo khudcatun la yidhaah iyo iyadoo khudacatun laba yidhaaho marka wuxuu leeyahy waxay culimadu isku waafaqsan yihiin ta ugu fasaaxo badan saddexda luqo inay tahay khadcatun oo khadoo la fadxiyo daalkana laba reebo waana master mare ayuu isaguba noqonayaa taasba weeye markaa saclab waa saaxib alfasiix iyo wuxuu ka soo naqlinayaa keyrkiiba inay yidhaaheenba taas baa luqadii rasuulka ilaahayd malaa quraysh iyo luqadoodii ayay taasi ahayd markaa bal taas weeye in haddii aan idhaahno khadcatun oo maser mare aan idhaahno waa khiyaamo mar ah macnuhu waa maxay dee kolley horta dagaalku waa khiyaamo waa xeelaysi taasba weeye oo ujeeddadu xarbada inteeda badan ba ah taas khiyaamo oo ama ayn waxa weeyaan dee ciddii kolba lala helo ee ama shirqo loo dhigay ama khiyaamo la khiyaameeyey lala helay kolley marka caynkaasa haziimo adag oo say uga soo waaqsadaan oo uga soo kabtaan ay dheer tahay ayaa kuba dhacaysa marka xarbad waqiya marka waxay noqonaysaa un laba jaanib bay noqonoo jaanibna xasi bay noqon jaanibna taxdiir bay noqon qadcada marka aan leenahay waaba khiyaamo xataa mar keliya dee wax dhaco mar keliya haddii lagula helo dee siaad uga soo kabataa haziimadii way kugu dhacaysaa siaad uga soo kabataa dheer marka waxa weeye mid weeyaan haddii xagga xadfiga iyo taxriidka la eego ee dagaalka intiisa badanba waa xeelaysi iyadaaba ka horeysa shajaacad iyo geesnimad iyo wixii kaloo dhan iyo khiyaamo la iskhiyaameeyo ama la ysbadago marka arrintu dee ku dadaala inaa had iyo goorbal cadowgiinii ee bal wixii idin suurto gelaya idin suurto gelaya een ahayn si aynu soo marnay cahdi la burinayo waayo cahdi la burinayo hadday tahi waa taa qadar in qadri inay tahi aynu soo marnay ammaan ruux la siiyey oo iyadana inta ammaan la siiyey haddana dee khiyaam ahaan lagu khiyaameynayo markii gacantii lasoo geliyey laba dilo ama si kale lagu sameeyo kol haddaanay ahayn wax alla wixii idiin suurto gelaye khadco ah mar keliya haba noqotee ku dadaala waayo dagaalka intiisa badan waa taa hawlo badan oo kaloo muwaajahaya waxyaala idinkaba furan ee wax weyna way idin taraysaa marka taasi waa xasin muslimiintii lagu boorinayo inay ra'yigoodii isticmaalaan maha cuddadoodii iyo cadadkoodii iyo waxaasna aan eegin fikirkoodii iyo ra'yigoodiiyo taa isticmaalaan si ay cadowgoodii wax uguba yeelaan si alle sii u suurtagelaysa marka mar keliyo xataa ataa laba heshaani dee nasri weyn iyo wax weyn bay idiin noqonaysaa jaanibna waa taxdiir oo ah dagaalku waa khiyaamo bal khabca mar keliya kugu dhacda ayaa dhib weyn ku gaadhsiinaysa ee ka digtoonaada in laydin khiyaameeyo markaa taas iska jira in cadowgiinu idinla helo dee makrigii iyo kayd ama khabca idinlaba helo waayo haddii ay taasi idinku dhacdo ka digtoonaan weydaan hadhow waxaa la arka dee hazimaaba idinkuba iman sidaa uga soo kabataanba waxa laga yaabaa inay wakti idin qaato ee idinkiina ku dadaala weeye kana digtoonaado yaa laydin khiyaamayna bal inta kalaysaana idinkii khadcadii ku talagala isna jira oo xataa mar keliya haba noqota ha fudaydsanina khadca mar keliya maaha yaanay badnaanin be ha fudaydsanine isjira oo digtoonaada weeye jaanibkaasoo cadowgiina shirqooladiisa iyo khiyaamooyinkiisa iyo makriyada uu idiin dhigayo ka digtoonaada idinkuna wix alla wixii idin suurtagelaya iyo wejka idin suurtagale xaraam aan ahayn cahdi burinaysa aanu ku jirin ammaan meesha jiray oo dee aad burinaysaan aanu jirin taa laba yimaada bal taas baa adigu uu noqonayaayo markaataan waxaana laba yidhaahaa dee rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh si asxaab khiyaar yidhaahaan alxarbu khadca markii ugu horreeyey oo kuba hadlay dagaalkii khandaq bay ahayd ama khaswadii khandaq taas baa asxaaba siyar soo naqliyeen dee waxaanan ognahay dee xagga siirada oo kale ninkii nucaym ibnu mascuud alashjaci la odhanayey waana isagu kula hadlay baaba rasuulka ilah yidhi isagoo yidhi markaas waa nin oday ahaa carab lagaba yaqaanay waa ninkii markii horena maalintii badrulmawcidna muslimiinta u yimi si uu u cabsi geliyo aladiina qaala lahum nnaasu ina annaasa qad jamacuu lakum naaska dhan waxaa laga cabirayba isagaa la yidhaaha aladiina qaala lahum nnaasu dee dad dhan buu maqaamkoodii qumay oo isagoo qurayshiya xaggood kaba soo socda war ciidan badan baa laydiin urursadee cabsadoo ha imanin oo aladiina qaala lahum nnaasu ina annaasa qad jamacuu lakum fakshahum adigu markii dambena waa yimi rasuulka ilahi wuxuu ku yihi de waxaad samayn karta samee waad nin kaliyaabatay lakin haddana alxarbu khadca de maxaa bal khadcadu iyo say dee qiimaha ay leedahay ciidankii badnaa ee tobanka ku gaadhay ay dheerayd reer bani qurayda oo iyaguna gudihii kuba sugan muslimiintiina taasi ay keentay inay muddo dherna godkii qodayeen markii dambena xiraaso xataa madiine dhexdeedii reer bani qurayda markay cahdigii buriyeen dumarkii iyo caruurtii laga saaray aqaladii waa laga saaray xusuun baa la geeyey oo udun bay kuba jireeno waayo lama aaminayno xaggii kalaa banaan dhinacan cadowgii carbeed iyo yahuuddii reer khaybar iyo lagu hor joogo mooyaane dee dhinacii reer bani quraydaha markaa banaanaatoo laga soo geli karaa xaaladii saas ahayd buu ninkii reer bani qurayda u tegey uu quraysh u tegey uu qadafaan iyo ti u tegey uu kala wada shakisiiyey markaasaa markay kala wada shakiyeen ayay dee meeshii ay noqdeen oo habeenkii dambe ilaahayna darayshii uu soo diray iyo ciidamadii aan la arkayn oo markaasay habeenkiiba guureen reer bani quraydana ay noqotay iyagoon cid baal joogtaa jirin in dee rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh muslimiinta u gacan banaanaadaan bal markaa dee waa arrintii uu sameeyey ee uu dhexdoodii uun si uu tafahum ka dhaliyey arrintii uu sameeyey ayaa maxay keentayba dee ciidamadii ilahay ilaahay soo diray bay kaba midahay taasi marka alxarbu khadca marka ugasaa ugu horeysaana la yidhaha rasuulka ilahi wakti uu yihi arrinkan ama xadiidkan alxarbu khadca haddii khudca la yidhaahana dee waa luqaadkii khudaca haddii la yidhaha waa mid waxdagtay noqonaysaayo sida dee humaza iyo lumaza iyo waa nooc mubaalaqo kan ceebeynta badan ama laclucana iyo marka wasankaa lagaba cabiro haddii khudaca la yidhaha dagaalku waa mid wax khiyaameeya ayuu noqon oo ama had iyo goor dee saaxibkiisii way dagaysaayo dee si islaasi aan ahayn baaba kuba soo baxaysa haddii khudaca la yidhaaho ee khadca ayay dee intooda badan bay leeyihin waa luqada taasaa ugu fasaxsan baabu karahati tamani liqaa lcaduwi cadowa la kulankiisa in lagu tamaniyo ruuxu jeclaysu yidhaahno man cadoweygi la kulano man iskaba hornimaadno taasoo kale karaahadeedi waayo ximan doono war looma hayo iyo walamri amarkii bisabr cinda liqa laakiin markay dee arrintu ay noqoto wixii ay ficlan rumoobaan ee cadowgii laiska hor yimaada in la adkaysto la sabro laakiin marka hore aan lagu tamaniyin la kulankooda waayo waaba intaasoo lagu imtixaano oo wixii aad islahayd iyo waaad mood si aad islahayd arrintuba ay noqon weydo adigina aad adkaysanba weydo xadaثna الxasan بn caliyin الxulwaniy وacabd بn xumaydin qaala labadaa imaam ba waxay idhaaheen oo dee in badan aan soo aragnay labadooduba waa laba nin oo dee markaa xufaadii ummadana kaba mid ahaa labadooduna tasaaniif way leeyihiin cabdi bni xumayd wayna soo gaadhay kitaabkiisu iyaan u dhammaanin be laakiin waxii laga hayay waaba la madbiceeyey xasan ibnu calina xaafid muxadir lahu tasaaniif buu kaba cabiraa wax tasaaniifoo uu leeyahay oo dee aan maqlay ma jirto ina soo gaadhay ama soo dhawaade qaala waxay yidhaaheen labadaasi xadaثna abu camiri اlcaqadiy can اlmugiirati wahuwa bnu cabdالraحman اlxizaamiy muslim baa le mugiirahani waa ina cabdالraحman اlxizaami horena zakiya waan ugu soo aragnay horena waan ugu soo yar joogsanay laftigan alxizaamiyu taas iyo bal waxyaalaha ku sugan ee alfiyada suyuudi iyo taqriibka nawowi iyo tadriibu raawiga iyo waxyaalaha dhacay oo ah buhaari iyo muslim inaanay ku jirin alxizaamiyu ay ku jiraan alxaraamiyu oo taasna aan leenahay waa khada kutubtaa dhacay alxizaamiyu baa ku jire alxaraamiyu kuma jiro nin kaliyo kitaabka aakhirkiisa inooguba iman ayaa iskhilaaf jiraan meelaha ugu dambeeya kitaabka kuba sugan xadiis dheer haddaba wuxuu yihi can abi zinaadi can ilacraji can abi hurayrata ana nabiya salى اllahu alayh wasalama qaala laa tamanaw kolley labadii tood ee mudaarica ayaa mid ahaani go-an tahay iqtisaar ahaan baa loo gooyey xadiidka ka dambeeya cabdillahi bn abi awfana waabay inooguba imanaysaa iyadoy sugan tahay waana arrin marka laba tood mudaarica ay xaggiisa hore wada galaan ay banaantahay mid ahaan in la gooyo iyada iqtisaaraan waa jawaazoon laa tamanaw macnaa asalku waxa weeye laa tatamanaw ha idi diilanina oo ha ku tamaniyina liqaal cadowi cadowga la kulankiisa oo ilaahu de ilaahayna ha weydiisanina idinkuna ha jeclaysanina cadowgiinina iska hor timaadaan hadda arrinki waaba jihaad iyo khayr laakiin dee maxaa in shahaadaaba la heli ama dee in nasri oo labadiiba waa shay waa ixda alxusnayeyn laakiin maxaa jira inay arrintaasi dhiciyo in kale yaa war u haya ee waxyaalo kalena way kuba sugan yihiin tamanigaas oo dee nooc baqii noqonayo dee markaa sharaxan ay noogu sugaan soona qaadi doono ee horta cadowga la kulankiisa waxbaha ku tamaniina laakiin faida laqiitumuum se markaa la kulantaan ee arrintu ay dee noqoto shay waaqaca la kulankoodii fasbiruu markaa adkaysta oo ku sabra dagaalkii xadiid kale walow saxaabi kale warinaya waa isla mid markaa mar ma wada sharxi doonaayo xadiidka labaad ee baabka inoo harsanna waan dhamaynaynaa وxdثnي محمد بن شhاlم وxdثnي محمد بن رافع qال xdثnا cبدالرزاq qال أخبرnا بن جurayج qال أخبرnي موسى بن عقبة عن أbي النضر عن kiتاaب رجل من أسلم من أصحاaب النبي صلى الله عليه وسلم يقال لh cبدالله بن أبي أوفى فkتبa إلى cمر بن عubayd اللahi حينa sاr إلى الxarورية يخبره hadل yar dheer inta hore waa dee horta snadka cid cusbi ma jirto abunadirina waa nin aynu in badan soo aragno nin caalimana weeyo mawlana waa ahaaye salim ibna abi umayana waa la idhaha salim abn markaa abunadirina waa la idhaha waana ninkan dambe cumar ibn cubaydillaahi mawlihiisii weeye ninkaasuu mawlo u ahaa ma xoreeyey haddaba salimkaasa eeg cabinadriba ayuu warinaya can kitaabi rajulin imaka shaksi nooma magacaabin waa nin waraaqdii kitaabkii min aslama reer aslam kaba mida ومن أصحاaب النبي صلى الله عليه وسلم رasuulka ilah أصxaabtiisi kaba mid aha oo يuqاal lah cabdاللahi بن أbي أوفى la yidhah waa صxaabigii jliilka aab markaa shajarana kamid weeye bal waxaa la arkaa dee dadkii shajaro rasuulka ilahi kula hoos kula mubaayacooday inuu kii ugu dambeeyey ahaa abi abu أوفna waa صxaabi o allahuma صli عalى abi ali abi أوفى waxaan filayaa zake kusoo maray markaas waana cimreeyey oo asxaabtii rasuulka wax kuufa ku dhintay ninkii ugu dambeeyey weeye sagaashankii hijiradu kusoo dhawaaday marka leega xagga dhimashada cabdillahi waayo markaasuu yaraa haddaba ninkan cabdillahi bn abi awfa la odhanaya macnuu waa maxay in abunadri xadiiska maanta ibnu abi awfa toos ugama maqal laakiin kitaabkiisi iyo waraaqdiisii uu soo qoray uu cabdillahi bn abi awfa uu soo qoray oo uu soo qoray ninkan mawlihiisa ahaa ayuu arkay oo dee se bukhaari kuba suganna in wa kaana kaatibahu wuxuu ahaana ninkii u qori jiray wax cumarkan buu isaga kaatibkiisa ahaa isagaa markaa aqriyo oo la arkaa inuu ku dul aqriyay waayo ka bukhaari bay saasi kuba sugnayd walow dee xaafid ibnu xajar iyo halka hore walow marka dambe dee dib cibaaradiisu saxan tahay jihaad iyo cayni oo iskuba raacay halkaasoo had iyo goor qabsi badan qabsi badan lakiin halkaa dee meel lagu qabsaday hayla kuma qabsane uu kaba dhigay wa kana katibahu inuu kana katiba cabdillahi bn abi awfa cabdillahi bn abi awfana maha kaatibkii oo cumar ibn cubaydillah de marka dambe xaafid saduur dabadeedba waa sheegaa oo dee martaleega xadiidka markuu qabanayo waxa weeyaan haddaba in isagaa kaatibkiisa ahaa cabdillah bn abi awfa ninkan cumar ibn cubaydillahi bni macmar itaymi usoo qoray ninkan kumay darin rijaasha saxiixayn kumay darin waayo xadiidka dikri unbuu ku leeyahay walow ninkii waraaqda loo soo qoray uu ahaa arrinkuna waxa weeyaan marka riwaayo mukaatabo wax lagu warinayo waraaq laguu soo qoray ama kitaab laguu soo diro od garanaysa kaatibkiisii aada garanayso oo ku soo gaadhay adigoon mushaafaha aanay jirin inaad wax kuba wariso dee taas meelo kalena way nooguba sugnayd xadiidkii warraad ee uu mucaawiya mugiira u qorayna waati ime mugiira uu mucaawiya u qorayna waataynu kuba soo marriyo kuwo kale duruqda taxamulkana ee sideedda ana mid ka mida ayay mukaatabadu tahay walow bal matalan suuradan kol haddaanu isagii toos ugu qorin uu ninkan usoo qoriyo la odhan karo wijaadaba weeye bal markaa in tan weeye haddaba in isagaa soo qoray rijaasha kumay soo darin oo waxay kaba dhigeen dee xadiiskii walow kitaabkii isaga ahayd in ibn abi awfa in matalan kitaabkiisa ninka inoo warinayo waa abunadri halkan cumar waasidadii kuma warinayo walow dee ninkii loo soo diray uu ahaa la arkana in isagu uba aqriyo waayo isaga kaatibkiisii ahayn haddaba cabdillah bn abi wafa maxaa uu sameeyey fakataba uu qoray cabdullaahi ilaa cumara bni cubaydillaahi ninkaa cumar ibni cubaydillaahi bni macmar taymi oo qoraysh ahaabuu u qoray xiina saara markuu socday ee uu kacay ila alxaruuriyati nimankii khawaarijta ahaa ee xaruuriye la odhanayey oo waxa weeyaan dee horta xaruuriya waa qaryo xaruuro la odhanayo horeynu zaka ugu soo maray waa halkii ugu horreysay markii ay ciidankii cali ama ay ka baxeen dee asxaabtii cali bay intooda markii hore ahaayeen ay ka baxeen halkii ugu horreeyey isku urursadeen oo kuufa agteeda ahayd weeye markii dambena magac bay khawaarij u noqotay waayo waktigaa kuweena kuwii ma aha markii dambena waa kuwii in badanna way soo noqotay wixii kalena nahraawan buu cali kulaba dagaalamay amiirulmu'miniin oo intoodii badnayd waa lagu dilay waxaa ka badbaadayba lakiin markii dambey dee samaysmeen oo magacii ugu horreeyey halkii ugu horreeyey markii ugu horreysay ay isugu tegeen ayaa magac khawaarijtii u noqday in waktiyadaa dambena la arko dee kolleyba waa kuwa mid iyaga kamid ahaabaa sayidna cali bn abi daalib dilay intii ka dambeysayna in markii dee taasi ay bilaabantayna ho kolley bilaadaas xoog bay yeesheen bari qaarkood baabay dee u dhowaadeen in ciraaq oo dhan iyo dhulka ay la wareegaan manaadiq ay laba wareegeenna way jirtay dhib adagna way jirto oo niman dee malaa mabda adag ku dagaalamayo ciidankooda yaree kooban baa ciidamo badan oo la diro kolba soo jebinayay soo jebinayay raggii loo dirayna waxaa kaba mid ahaa cumar ibni cubaydillaahi oo waqtiyada qaarkood buu qaa'idkii ahaa iyagu xaggooda u kacayay amiirku ahaa markaasuu arrintan u sheegay saxaabigan adaba markii dambe ee muhallab ibn abi sufra ninkaa la odhanayey markii waktiyadan dee waktigan wakti aad ugaba dambaysay weeye in ayaa isagii u adkaysay sabirkoodii oo sanado dhan dee adigu markaa u sabray oo adkaysta ugu dambeyn baa la durkiyey raggoodii bal matalan taase haddaba cumar ibn cubaydillah xiina saara ila alxaruuriyati yukhbiru xaalu u waramayo ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay kaana wuxuu ahaa fii bacdi ayaamihi maalmihiisa barhkood allatii ayaamahaasoo laqiya fiiha alcaduwa cadowga uu la kulmay iyaga dhexdooda fii hadi alayaam yantadiru waa sugayey oo macnaa dagaalka kumuu degdegayn haddaanu subaxda hore sida dee xadiidkii nucmaan ibnu muqarin ee bukhaari kuba timi subaxda hore haddaanu dagaalamin gelinka dambu u kaadin jiray ilaa inta duhur ka gelayo cadceedu ay suurayso waktiga salaadu gelayo ee dhulkuna uu yar qaboobayo dabaylu soo dhacayaan laqiya fiiha alcaduwa yantadiru xataa idaa maalat ishamsu cadcaddi markay suushay waqtigii duhur gaadhu qaama fiihim dadkii ka dhex kacay faqaala wuxu uhi yaa ayuha nnaasu dadow laa tatamanaw ha ku tamaniyiina liqaa alcaduwa waxbaa jeclaysanina ha ku tamaniina de ha odhanina lamaan la kulanno cadowgii la kulanno maanu iska hor nimaadno wasalu llaha alcaafiyata ilaahay caafiyo inuu wixii dhiba wixii makruuha inuu idinka badbaadiyo idinka caafiyo taa ilaahay weydiista faida laqiitumuhum laakiin marka aad la kulantaan haddii aad la kulantaan fasbiruu markaa adkaysta oo sabra waclam waxaa ogaataan ana aljanata jannadu taxta dilaali suyuufi seefaha harhkooda hoosteed inay kuba sugan tahay oo waa dee dadkan mujaa dagaalamaya marka ay dagaalamayaan ee laysdhex galo seefihii dee marka kan kale uu dee kani seeftiisa kii kale dul qabto iyadii buu harhkeedii ku hoos sugnaanaya way horanaysaayoo macnaa jannada waxaa lagu gaadhayaaba waa almudaaraba bisuyuuf iyo dagaalkan iyo taas baa sawaabkii iyo ayaa ajrigiiyo janno wixii lagu mudanaya uu noqonaya uma qaama nabiyu sala allahu alay wasalam intaa markuu yihi iyagii la hadlay ayuu istaagay dee kolley waa taagnaaye oo qaala wuxuu yidhi allahuma ilaahayow munzila alkitaabi kitaabka kii soo dejiyayow oo yaadi xarfun ilahayd baa xadfan allahumana de waa ya allahu mintan baa ciwadka ah yaada ayay yidhaahaan oo markaa lama kulmiyo shicir baa la arkaa ama shicirada qaarkood iyadoo ya allahuma laakiin waa wax shuduudah ee ya iyo allahuma isma geliso miimkiibaa bedelka ah yaada ka bedela markaa dee labadii shaygii laga bedelkaa iyo wixii ka bedelkaa lama kulminayo ama shicir wixii laguba arkay orshada ya allahuma fi qaridi oo macnaa shicir taa kuma sugani waa shay shaada ya allahuma waa ducawn ya allahu kolley dee laba macno kalena culimadu way soo naqliyaan oy u timaado bal matalan allahuma oo aan looga jeedin duco loogama jeedo shayga nudradiisa iyo yaridiisa kolkol loo isticmaalo iyadoo looga jeedo ta'kiid aljawaabir cinda saamic oo kale oo waxaan filaya in xadiiskii dee ninkii dimaam xadiiskiisi aan kuba soo maray markuu ma ilah baa kusoo diray allahuma nacam allahuma nacam de allahuma markaa duca may ahayn ee waa taakiid ljawaab lada saamic taas oo kale oo macnaha ay u timaado nudre ahaana allahuma ilaa an yakuna kada kolkol la yidhaah allahuma ila an inu de wuxuu saa noqdo mooyaane waa qilo iyo nudro wax tilmaamaya iyo dee tan soo badan ee ah ducadooti asalka ahayda waa saddexda macnay soo naqliyaan inay allahuma ay u timaado allahuma munzil alkitaabi wamujri asaxaabi daruuraha kii socodsiinayo socodkaa u safray bayna asamaa waalard ilaahay meel buu geyn weydii ama mada-is adigu kii socodsiinayeyo wahaazim alaxzaabi kuwii isa soo urursaday waa maalintii khandaq kii jebiyayow ihzimhum waa cadowgan aan iska hor imanayno ilaahu jebi wansurnaa calayhim ilaahu noo nusreeyo iyaga korkooda noogu nusre taas wey bal xadiidka duruq baa inoo sii soconaysa walow duruqdii iyo xadiidkii maanta arrin yar qariiba baab soo kala dhex galay waana sidaa baabku inoo yaalo baab waayo xadiidka duruqdiisii baa inoo dambaysa malaa waxaana iska suurtagal ahaan lahayd haddii tarjamada la israaciyo baaru karahati tamani liqa alcaduw walamri bisabr cinda alliqa waistixbaab ducaai binasri cinda liqa lqowm intaas laysba idhaha la israaciyana malaa waaba iska mudnaan lahayd waayo waa duruqdii xadiidka un bal xadiidka ta inoogu sugan halkan waa rasuulka ilaahay wuxuu nahiyey inaga nahiyey inuu ruuxu ku tamaniyo cadow laqol la kulankii waxaa lamida shay kasta oo dee ama imtixaan iyo mixna ay kuba sugan tahay ruuxu isagoo ajriga iyo sawaabka uu eegayo isagoo ku tamaniyey inuu xanuunsado oo kale in imtixaan kale iyo belaayo kale iyo dhib kale ay hesho si kafaaro ay ugu noqotoy dahaaro ugu noqoto bal dembigii loogaba dhaafo waxyaalahaas inuu adkaysan iyo xaaladu say noqoniyo waxaa war uma hayo ee inuu caafiye ilaahay la weydiisto waa badbaado iyo wixii makruuha inuu kaa badbaadiyo taas baa uu rasuulka ilaahay amray marka wuxuu leeyahay sheekhu sababta nahyigana waxa weeye لma فيه min sورة العجاaب والاتikاaل على النفس والوثوq بالغو وhna bغyi wy maxaa ku sugan marka uu nin leeyahay ama ciidan yidhaaho haddaanu cadowgayagii iseli lahayd imaka way fiicnaan layd ama amaanu cadowgii iskaba hornimaadno iعjاab baa meeshii jira ay cajab gelisay iyaga in quwadoodii iyo badnidoodii iyo waxyaalahaasoo meeshii waxaa ku sugan nooc wasuuq ama kalsooni ay iyagu quwadoodii iyo naftoodii ay kuba kalsoonaanayaan taasna waa nooc baqyi oo dee waxa weeye in haddii aan ilaahay nasriga ku siin oonu qalabada ku siin badnidaadu kolley waxba kuma tarayso wa yawma xunayni id acjabatkum kasratu waa muslimiinta waxay qabsatayba ay lahayn markii hore barhkood lan nuqlaba alyawma min qila maanta yari un laynoogama adkaanayo markaasaa la cararay oo yawma xunayd acjabatkum kasratum falam tuqni cankum shaya oo bal matalan taas haddaba in waxa ku sugan tacaddi iyo isdaweyne ama ruuxii ay cajab geliso quwadiisa ama badnidiisa ama silaaxiisa naftii oo la ictimaadsado ilahba la iskaba ilooba taas baa kuba sugan waxyaalahaasna wuxuu leeyahay waa nooc baqyi oo hadhow imtixaan iyo ibtila iyo in adigaa lagu jebiyo ay kaba dhalanayso taas iyadu waa mid waa jaanib arrin kalena ay ku suganto markaad leedahay maanta cadaygu iyagii haddaan iselayo allamaan ishelo waxaa iyaduna kuba sugan inaan cadowgii xilliska aan dee la yaraysanayo oon looba ihtimaamayn xaggii dee bal matalan oo si wax la xt laleeyahy maanta annaga ka adkaanayno isagii la fudaydsanayo la yaraysanayo dee arrintuna taas maaho si ixtiyaadka iyo xasmiga ku sugnayd taasi way khilaafsantahy buu leeyahy san baa adigu bal rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh dadka uguma diiday waxyaalihii kale ee dee mixan iyo ruuxu inuu jeclaysto ku tamaniyo taas maaha laakiin markay kuba timaado inuu sabro ayaa laga rabaa markay ku timaado inuu sabro mar kalese inuu ilaahay caafiyo weydiisto waxaana caafiyada uu sheekhu leeyahy hiya min alalfaad alcaama almutanaawila lidafci jamci اlmakruhaat waa lafdi caama aada u waasica waa tan rasuulka ilaahay axaadiisteisa kusoo noqnoqotay ilaahay cafiyo caafiyo weydiisa ma caafiyo wuxuu markaa keenaya ama shamlinaya wax kasta oo dhib leh ama wax kasta oo la karho taa dhammaan dafciga in dee ilaahay kaa badbaadiyo ama diin ha noqoto adduunye ha noqoto aakhira haba noqoto sheekhu markaa wuxuu ku khatimaytaa waanan leenahay on ka daba odhan andeele ka daba odhanay allahuma inii as'aluka alcaafiyata alcaamata lii waliaxbaabii walijamiici almuslimiin waa dee kole waa ducaada wada dhan eh waa nawowi hadalkiisiiyo markuu caafiyadii ka soo hadlay ayuu leeya ilahu caafiyaan ku weydiisaya caam ah aniga iyo axbaabta iyo muslimiinta oo dhan ba aamin baanan leenahay bal markaa rasuulka ilahi muxuu idhi horta taa iska ilaaliya lakiin marka ad la kulantaan sabra oo halkana waa boorin laysku boorinayo calaa sabri fi lqitaalo wuxuu leeyahy arkaantiisa isagaa u adag waxaana uu sheekhu halkan soo dhigtay aayaad uu yihi ilaahay subxaanah watacaala aadaabtii qitaalka aayaadkan buu ku dhameeyey ya ayuha aladiina aamanuu ida laqiitum fiatan fahbutuu wadkuru llaha kaiira lacalakum tuflixuun in la sugnaado waa sabirkii in ilaahay aan dee la iloobin waktiga caynkaasi had iyo goor la xusay in badan in ilaah iyo rasuulkiisii la adeecoon la iskhilaafin oo la isqowsan oo markaa hadhow fatafshalud aafuriyowdaan ama baqataan oo qawadiini ay tagto iyo dee wasbiru in allaha maca saabiriin iyo iyadoo aan baqi iyo waxyaalahaas iyo istusas iyo waxa loo baxaya aanay noqon waa adaabtii alqitaal xaggan kale waclam ana aljanta xad ilahi siif macnaheeda waa ta aan soo sheegno sheekuna wuxuu leeyahay sawaabka ilaahay ee ruuxa janno gaadhsiinaya ayaa muxuu yahay waa cinda darbi bisuyuuf marka laysdhexgale ruuxan ruuxan kale seeftiisa ay dul noqotee harhkeedii uu qabto ee la dagaalamayo taas baa waxa weeye ay jannadu tahay dee xaadira weeye halkaasoo adkaysta oo sida lafdigii soo arooray ina aljanata taxta aqdaami lummahaat oo kale kole mala nasaa-iya baa soo wariyey in de xaakim iyana bal ay xoogeeyaan ama waa waxa saxiix yeela in xaakim oo kale walow lafti kale jiro in ilzam rijlaha fain aljanata taxta qadamiha lafti saasoo isna yimi waa jiraabe macnaa waxa weeye berigan hooyada iyo ixsaankeeda iyo samafalka loo samafalayo ayaa ah wixii jannada ku gaadhsiinayay tanna waa macnahaas oo kale ducadana rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh markaasuu duceeyo waxaana inooguba sugan markaa dee kulan jiro dagaal jiro iyo waxyaalaha caynkaasa in waxa weeye la ducayso xagga marka la eego rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh inuu sugi jiray waktigaa dambena in waxa weeye de waktigaa dambe khaasatan waktiyada iyo muwaajahadu ay hayde dadku ay silaaxooda gacantooda ku haysteen cadceedoo qabowdo iyagiiba xaggii nashaadkiyo taasna way u ahayd gees kalena waktiyada inta waktigii salaadu yimaado muslimiintina ay ciidamadoodii u ducaynayaan iyagana ciidamadii ay ducaysanayaan iyo dee asbaabtii nasrigaabay taasi kaba mid ahayd iyo meelihii la filayay nasri inuu yimaado baabu istixbaabi ducaai binasri cinda liqaai lcaduwi wuxuu u baabaysan yahay in lagu ducayso nasri waa xadiidkii un imaka wax saasoo igu hodhay ma jirta waan la qabay uun markaa cadowga la kulmayo in ilaahay la baryo oo la ducaysto oo nasri lagu ducaysto xadaثana saciid bnu mansuuri qaala xadaثana khalid bn cabdillahi wadaxaan can ismaaciil bni abi khalidin can cabdillahi bni abi awfa qaala anahu qaala daca waa xadiidkii makaan kaba soo baxnay dacaa rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam lakiin mukaatabadii inooguma sugna oo mukaatabadii inooguma sugnay de waa taabicigani isagaa ibnu abi awfa kaba warinaya qaala dacaa rasuulu الlahi salى الlahu عalيه wasalam calى اlaxzaabi waa maalintii axzaabba waa habaaray oo faqaala wuxuu yihi allahuma munzil اlkitaabi sariica اlxisaabi xisaabtiisu kii ay degdegsanaydow ihzim axzaaba allahuma hzimhum ilaahw jadi wazilzilhm ilaahw lullul oo dee manaa lugahoodii aanay dhulkii kuba sugnaan qalbigoodii aanu uba sugnaano manaa xarikum weeyaano dee shiddo iyo dhibaato iyo balaayo kuba rido azcijum waxarikum bishadaa'id weeye zilzaalka iyo zilzalada shadaa'id alatii tuxariku nnaasa baa la yidhah buli waa dhibaatooyinka dadka lulula ee dee fadhi iyo joogba u diida taas oo kale ayaaba laba laga cabira markaas waxa weeye iyagii dad sugan oo dagaalami kara oo joogsan kara ayaanay noqonba وxadثna abubkr بن abi شhaybةa qala xadaثna وkiic بن الجaراح عan سmاعيل بن abi khاldi qala أنahu qاl samictu بن abi أwفى yqul dacaa rasuul الlahi slى الlaه عليه وsلم bmثli xadiiثi khاldi xadiiثkii khاld aلضaxaan ee kale ee imakaan kaba soo baxno kale weeye غayr أnahu qaala isagu riwaayadan wakiic waxa kuba sugnay de waa xadiidkii iبn abi أwfane haazim الأحزaabi oo lafdigaa hore eg allahuma munzil اlkitaabi sariica alxisaabi waxaad la socotay in haazima alaxzaabi walam yadkur qawlahu allahuma allahumana muu sheeginoo wuxun baa bu yihi imaka waxa weeye dee haazim alaxzaabi munzil alkitaabi taasumee waxadahana isxaaq ibn ibrahima wabn abi cumara jamiica can ibni cuyeynata can ismaaciila bihada isnaadi wazad bihada isnaadi wasaad ibn abi cumara fi riwaayati mujriya aصaxaabi waana laftigii markii hore baan soo aragnay saxa daruuraha ilaahay socodsiinayey qudradaha iyo awooddaa lahaayow ee adiga awood leh ee nimanka nooga hiili وxdثnا حجاaج بن الشhاaعر qال xdثnا عبدالصمد qال xdثnا حmاd و حmاd بن سلمة عن hاaبt عن أنس de marka hاaبت la yidhaahno dadkii wax ka warinaya hاaبت waa ninka أxاadiistiisa ugu dabdinaya itقاan badan ba حmاd أنa رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم kana yqul يومa أxudin maalintii أxud wuxuu lahaa اللaهuma ilaahayow inaka adigu intasha haddaad doontid macnaa waa dee anlaa تcbada في الأرض ama cadم العباad laa tucbadu laguma caabudayo fi lardi dhulka manaa maalintii uxud baa isagoo ilaahay barya yidhi haddii aad doontid inaani cidi ku caabudin dee dhulka laguma caabudayo macnuu waa maxay rasuulka ilahi isaga khaatama nebiyiin ahaa isaga khaatama rusul ahaa dee isagii asxaabtiisii maalinta haddii halkaa lagu wada dhammeeyoona cidi hadhin rusushiina kii ugu dambeeye waa cid damboo dadka dadka diinta uguba yeedho markaasi ma jirayse gaaladun baa dhulkii dee iyaga ku keli noqonaysa marka haddaad doonto inaan cid ku caabudin laguma caabudayo oo dee intasha laa tucbadu fi lardi dhulka laguma caabudayo laa tucbadu way ii taalaa kolleyna waxa daahir ah sidoo xataa saaxib albaxri yidhaha laadi inay naafiye tahay waayo halkan imka dee taasi wax lagu jasmiyaan aada u muuqan oo laguma caabudayo fi arda markaa ficilkii la rafciya lakin dee mala nisooyinkiisan baa kuba sugan macnahana wuxuu yihi sheekhu ka soo noqon lahaa culimada rasuulka ilaahay ducadiisana horta halkan uxud buu yidhi baa inooguma sugnayd waxaana in kuba sugan oo kitaabka ku iman doona inuu maalintii beder yidhina kitaabkay ku iman doontaa waayo magaazi baa inoo dambaysa taas baana kutubta siirada iyo makaazida inuu maalintii beder yidhi baa ku mashhuura oo xagga siirada iyo makaazida beder inuu yidhi baa mashhuur ku ah laakiin sheekhu wuu jamcinaya wuxuu leeyahay isma caaridsano oo labada cishaba waa yidhi uxudna waa yidhi bederna waa yidhi waayo labada dee arrimoodba way inoo yimaadeeno way soo arooreen dee arrinkan ah allahuma intashana inaka intashana haddaad adigu doontid waxaa xadiidka ay ugu dee waa ilaahay qadarkiisii horean kitaabka uguma soo maray iimaaniya dee qadar waa taan kuma soo maray qadarna kitaabka waa kuma sugan yahay ridin bay u tahay qolooyinkan dee muctazilada kuwooda sii xadgudbay ee yidhi waxyaalaha sharka inay cadam alcibaada waa shar ilahay taa ma iraadeynayo muu qadarin oo kale qowlkoodii bay radin u taho dee taas dee kolley nusuus aadu badan ayaa qowlkooda radin u baabu taxriimi qatli الnisaai waصibyaani fi lxarbi wuxuu u baabaysan yahay baabu taxriimi qatli nisaai waa dumarkii iyo wasibyaani caruurtii fi lxarbi dagaalka dhexdiisa in lagu laayo xaaraamnimadkeed haddaba waa dumarkii gaaladaa la sheegaya iyo caruurtii gaalada dagaal markay noqoto iyagoon iyagii dagaalamahayn in la laayo xaaraamnimadkeeda ay xaaraam tahay waa in loo qasto dumar waayo ma dagaalamayaan tii askariyada ahayd ama dagaalamaysay kuma jirto ama ciidankii la dagaalamaysay sibyaanti dee wixii si yaryaraa dagaalahay ninkii muraahiqa ahaa ee hub loo soo dhiibay isaguna dagaalamayo kuma jirayo dee kii isagoo qaadi kara hubkii insan dee imaka dagaaladan ay yidhahaan ciyaal baa dee ama caruur baa la ciidameeyo kale ciidan inta laga dhigay kula dagaalamayo isagiiba ku dilaya isaguna kuma jirayo ee kuwa aan dagaalamahayn in la dilo dee bal matalan kol hadii bal taas ba adigu xaraamnimadkeed iyo xadiidku laba baabna way isukeen daba socdaan xadaثna yaحya بن yaحya ومحamed بن رمح qال أخbarana lays وxadaثna qتaybaة بن سacيid qال xadaثna lays عن ناaفع عan cabdالlahi نaaفعna wa cabdاللahi بن cmr أنa امرأaة haweeney baa wujidat la helay fي bacضi مaغاaزi rasuul الlahi صلى الlaه عليه وsلم مqtulata kole xunayn iyo dee makan hadday soo arartay iswa isku xigeen rasuulka ilaahay dulimaadadiisi iyo dagaaladiisii barhkood baa haweeney la dilay la arkay oo la helay faankara wuxuu inkiray rasuulka ilaahay rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam qatla الnisaai wasibyaan dumarka iyo caruurta in la laayo rasuulku uu diiday waa nahiyey oo uu inkiray xadaثna abubakr بn abi shaybata qala xadaثna mحamed بn bشhr وabu usamata qala xadaثna cubayd لlahi بn cmara can naafici can ibni cmara qaala wujidat waa la helay imra'aة haweeney maqtulatan xaalaytay iyadoo la dilay fii bacdi tilka اlmagaazi fanahaa rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay uu nahiyey can qatli الnisaai wasibyaan kolley sheekhu si inoo soo noqonayo culimadu way ku ijmaacsan yihiin xadiidkan in lagu camal falayo oo dumarkii inaan la leynahayn caruurtiina inaan la leynahayn haddaanay dagaalamin waayo xadiid baa ahaa kolley bacda asxaabi sunay wariyeen haweeney la dilay intuu arkay laga yaaba xunayn inay ahayd inuu yihi ma kanat haadihi lituqaatila tani may ahayn mid dagaalamaysa oo inay dagaalanto marka dee waxa weeyaan ruuxaan kula dagaalamaynaa oo dumar iyo caruura in la dilaa ma banaanay haddii ay tahay iyadoo tii dagaalamaysay iyada taas xukum kaley leedao waa waa la dilayaa waana lala dagaalamaya ee waa ti aan dagaalamahayn iyo ciyaalkii bal matalan kol haddii iyago xataa ay la socdaan gaaladii lakiin aanay dagaalamahayn oo adigu aanay dagaalamahayn la diiday in la dilo dad kale oo dee dumar iyo caruur oo taas gaalaba haba ahaadeena la yidhaha meel baa lagu qarxinaya iyo waa la isku qarxinaya iyo waxbaa lagu qarxinaya taas waa tii degaan joogtay ayaa le iyada in la abaaro toos loo abaaro ama waxa weeyaan laba dilo kol haddaanay dagaalamahayn taas baa dee shareecada xarimaysa caruurtina xarimaysa halkan sheekhu wuxuu soo naqlinayaa odayaashii gaalada fain kaana fihim ra'yun qutiluu wailaa fa fihim wafi rubani khilaafun oo odayaashii gaalada haddii ra'yi uu kuma sugan yahay macnaa waa maxay ninkani waa nin da-a haddii la eego awooddiisii awood imaka uu qori ku qaato ama hub ku qaato ama dee seef waktigoodii ku qaato uu ku dagaalamaayo laakiin tanuu leeyahay waa nin dee maskax fiican lahaa dagaal yaqaan ahaa iyagii buu amar taladii siinaya taas oo kale ra'yi buu taas leeyahay iyada marka caynkaasa dee kol buu ra'yigu kaba xun yahay ee waxan oo ra'yigii bua kolkol in kaba mudan taasoo waa la dilaya kolley waxaana dhacay makaazidii rasuulka ilaahay maalintii xunayn markii la jebiyey kolley iyadii dadkii dee joogay waxaa kamid ah nin durayd ibnu sima la odhanayey kolley ninkii mala ashcaarta carbeed iyo taariikhdodaas yaqaana oo nin magac weyn lahaa carab marka la eego qabla lislaamna ee waa dad dagaal iyo boob iyo dhac ku dhisan bay ahaydoo waa layswada yaqaanay ragga dee shujcaante aad iyo aada u sareyso carab oo dhan dadkii laga yaqaanay bu hageesinimadiisa iyo taas iyo waa nin intaasoo dagaal qaa'id ka ahaa intaasoo dagaalo la yidhi xataa siduu fardaa ufushunaa ayaana in marka la eegay bawdiyadiisa hirbi ay dhammaadeen oo kale markaa da- buu ahaa boqol malaa laga yaabaa inuu dhaafay waa indhala-aan laakiin waa la waday waa la waday marka waana la dilay ninkii kolley rasuulka agtiisii laguma dilina lakiin ciidankii muslimiinta dilay sababta waxay ninkaa waktigaasaan laga maarmin ra'yigiisii ayaa dee loo waday bal ra'yigiisii maalintii haddii lagu socdo ninkii dee waxa weeyaan maalinta hawaasin hogaaminayey ayaa ra'yigiisii diidoo doonayay cid kale inaanay magac yeelan maalintaasi haddii ra'yigiisii lagu socdo waxa laga yaaba dagaalku wejkaa ma yeeshano waa la jebin lahaaye laakiin xoolihii badnaayee la helay sadigii lama helen waayo markii meeshii la isugu yimi iyagana muslimiinta uga soo horreeyey halkaa ayaa wuxuu yihi marka waa arkay ti yihi meeshu waa meel moodee taa loo sheego waa meesha caynkaasa tihi waa meel ku fiican dee marka la eego fardaha orodkoodi iyo rogaal celintoodi iyo taas markii uu xoogaa joogay buu maqlay xoolo ceeyana waa maqlay iyo taasoo tii waa maxay maxaa dhacay deti idhaha dee waxaa malik baa amray in xoolihii la keeno dumarkii iyo carruurtiina la keeno sa ujeedadiisu waxay ahayd inaan nina baqan maanta aanu nina baqan oo dee ninkii xoolihiisi halkan ay joogaan carruurtiisa iyo dumarkiisa halkan ay joogaan nin kasta inuu mitido ayuu doonayay markaasa hadal buu yihi raaci danin wallah manaa qaaid maha ninkani waa ida jir bu yihi ida jir ama waa nin ari raaca un bu yihi ninkani su yihi ma haddii adigu ay adiga taada tahayna ninkaa faraska fuushan iyo saftiisunbaa ku anfacaysa haddii adiga lagaa qaalib noqdona nin jabaya wax celinaya ma jirto dadkaagi baad dhexdooda isku fadeexaynaysaa waxaan oo dhan waa lahantiye dadkan wada kaxeen buurihii iyo dhulkaa dee aan la gaadhahayn buurihii bilaadooda caliyaad qowmi u wada saar meeshan ku reeb nin gaashaan qaadiya nin dagaalamaya ninkii baa yidhi may hadal kale ma jiro haddaan la taladayda tayda noqon ma jirto e maxay dhacday inaanay markiiba ay jabeenoo kumayaal xoolahoodii oon la tirin karayn waa kumayaal iyo kumayaal dadkii baa lix kun iyo dheeraad ahaa in muslimiinta ay gacanta ku wada dhigan isagu laakiin waa tuu lahaa oo raxa saar waa nin ninkaa ra'yigaa lahaa waa la dilay marka ninku hadduu ra'yi leeyahay iyo tala iyo dee ninkaas yahay iyada dee ra'yigaaba ka daran kumayaal nin baa kolkol ra'yigaa fiican uma dhigmaya laakiin markaanay taas ahayn roobaantoodi iyo dee dumarkoodi wixii lama dilayo taas weeye walo madhabka shaafici khilaaf yargelinaya dadka qaarkood haddaba ay markaa taas weeyaan ankara ay bal baabkan waan u yar raacinaya waayo labada baab baa isu keen fasiraya baabu jawaazi qatli nisaai wasbiyani fi lbayaati min gayri tacamud wuxuu u baabaysan yahay jawaazi qatli nisaa'i dumarkii iyo wasibaani caruurtii in la laayaa banaanida ay banaantahay fi lbayaati miritaanka marka cid la miro min gayri tacamudin iyadoo loo qasin oo macnaa baabka hore muxuu ahaa ruuxaan kula dagaalamayaan dagaal dee dadkaa dagaalama ahayn maatidii oo kale iyo dadkaa waaweyn iyo ruubaantoodii iyo inaan la dilin adoo u qastaya baabkana maxaa arrintiisu ay tahay iyagii laguma talagelin laakiin ciidankii bay ku dhex jiraan magaalaaba lasoo weeraray fa soo qaad ama xisni iyo qalcad baa la weeraray dumar iyo carruurna way ku jiraan berigaa horena reer baa la miray dee gaaladii kaba mid oo dacwadna ay gaadhay baa la miray lama kala soocayo lama kala arkayo iyagii raggii lama kala garanayo dee waxa weeyaan wixii baa ku dhacay markaas iyadoon iyagii lagu talagelin marka caynkaasa iyagii bay la xukumyiin waayo laguma talagelin wax loo cambiyey xataa suurada caynkaasa hadduu ruuxa ay u suurtogelayso wixii uu cambiyey waa loo diidaya laakiin marka aan la kala sooci karayn markaas buu imika leeyahay waa iyada tan min gayri tacamudin iyadoon loo qastin waaba kan axaadiii وxadثna yaحya بن yaحya وسacيid بن maنصuر وcمr بn naqd جamيعا عن iبn cuyaynaةa qala yaحya wuxuu uhi أخbarana سufyaan بن cuyaynaةa عan الzuriya عan cubaydالlahi cubaydالlahi بn cabdالlahi بn cutbaة بn mascuud weeye maanta kan aan haynaan can iبn cabاs koladu iبn cabاs ka warinaya nin labaad oo cubaydالlahi la idhaho lakin xadiis keliya wax yar buu ku leeyahy ninka badana waa ninkan oo cubaydالlahi la idhahno hore kitaab mala waan ugu aragno iبn cabاs kaba wariyaan عan sacd بn jasamةa qaala su-ila waa la weydiiyey النabiyu salى الlahu عalيه waslم nebiga can idaraariyi waa dadkii tafiirta daraari waa alciyaal dumarkii iyo caruurtii min almushrikiina mushrikiinta kamida oo yubayatuuna la miirayo fa yusiibuuna waa ciidankii ay asiibayaan intay dee gaaladii ama dad meel degan la weeraro habeen baa la galay fa yusiibuuna waxay asiibayaan min nisaa'im dumarkoodiiyo wadarirariyim iyagoon u qastin ayaa dee inay ma kala muuqdaan waa la galay markaasaa dumarkii iyo caruurtii baa wax lagaba dilay markaa faqaala wuxuu hi hum minhum dee iyagu marka caynkaasa adduunyadii iyagay la xukum yihiin oo iyagay ka mid yihiin marka wixii aan loo cambiyin ama kasoo qaad qalcadbabay halkan oo la weerarayaa la duqaynayaa iyagina way ku jiraan dee si kale oo lagu gaari kara gaa- markaa raggiina maba jirto iyada marka caynkaasa kor haddaan iyagii lagu talagelayn oon loo qasayn way banaantay wey hum minhum xdثna cبd بن حmayd qال أخbarna cبدالرزاq qال أخbarna mcmr عن الزuري عن عubayd للh بن cبd للh بن cتبة عن iبن cabاsi عن sc بن jasamة qاal qultu ya rasuل الh ti hore eg su-ila النabiy imika isaga saailkiia riwaayadan baa inoo cadaysay sacab buu ahaa ya rasuul الlahi inaa nuصibu waxaan asiibaynaa في lbayaati miritaanka aan wax mirayno markaan gaaladii gelaynan mirayno min daraariyi المشhrikiina dee waa ma habeenba lama kala sooci karo caruurtoodii iyo dumarkoodii baaba kolkol ay dee ku dhacaysaa dee seeftii ama warankii kuba dhacaya ama leebkii qaala hum minhum iyagii ayuunbay ka mid yihiin oy la xukumiyeen kol haddaan dee gaar loogu qastin weeye وxadثnي محamed بن رافع qال xadثna cبدالرزاq qال أخbarna بن jurayجi qال أخbarnي cمر بن dinاr عن iبن شهاaب أخbrهm عن عubayd للh بن cبd للh بن cتبة عن iبن cabاsi عن الصعد بن jasamة أن النaبy صلى الlه عليه وsلم qيila lah waxa lagu yihi low ana khayra fardo akhaarad hadday weerarto min aleyla habeennimo akhaarad baan ujeedaa ay waxgasho akhaarad min aleyla habeennimo ay weerarto dee dad meel degan fa asaabat ay markaa asiibto min abnaa'i almushrikiina dadkii mushrikiinta carruurtoodii ay wax ka asiibto ay wax ku dhintaan xukumkoodu muxuu noqonayaa qaala hum min aabaa'ihim aabbayaashoodun bay iyagu la xukum yihiin taas buu yihi kale xadiidka iyo axaadiistii labada xadiis midkood siday ibnu xibbaan iyo ay yidhaahaan dee kaa hore imaka kan dambe imaka kaa hore ma nasakhayo oo wuxuu ka dhigay inay xadiidkaad hore uu dambeeyey oo uu nasakhay kan e isma nasakhayaane xukumku waxa weeyaanuun kol haddaan loo qastin oo dee bal matalan iyagii aan loo qastin arrintiina aan la kala sooci karahayn oo iyadoo raggii lagu talagalay iyagii wax ka mida ay wax ku noqdaan dee taasi iyagii bay la xukum yihiin oo xagga qisaas iyo mag iyo axkaamta adduunyo iyagun bay laba mid yihin laakiin kaa horena wuxuu ahaa waa iyagoo aan kula dagaalamahayn oo taasa oo loo qasta weeyo la dilo ayay taasi ayd markii la kala sooci karayo iyada dee ma banaanaanayso haddaan la kala sooci karahayn arrintiina ay noqotay hadday doona xataa iyagu ay gabbaadba kaba dhigtaan iyada markaa xukumku kan buu noqonayaa hum min aaba hum minhum taas buu noqon ama dee hum min aabaain macnaa iyagii bay la xukum yihiin taasba weeyo wuxuu xadiidka leeyahay inoogu sugana awlaad kufaar xukmu fi dunya xukmu aabaain ama aakhiro ilmo yaroo aan weli qaan gaadhin oo gaala dee marka hore xukumkii addunya iyagiiba la xukum yahay maxay noqon wuxuu leeya aqwaal baa saddex kuba sugane qowlka uu leeya waa ka uu saxiixsan annahum fi ljana dembi ma laha oo weli markaa iyagii taasna walow adduunyadii iyaga aabayaashood ay la xukum yihiin laakiin kol haddaanay weli iyagu wakti ay ikhtiyaarkooda ku gaaloobaan aan la gaadhin ama ay qaan gaadheen aan la gaadhin waxay noqonayaan asaxiixu annahum fi ljana laba qowl oo kalena sheekhu soo naqlinaya allah subxana watacaala aclam